فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullah kulan wacan wanaagsan dhegaystayaal qodobadan caawa idinkugu hayno barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaa ka mid ah wasiirkii amniga dowladda federaalk oo sheegay waayihii dambe inuu burbur ku socday ciidamada dowladda federaalka muxuu u sababeeyey burburka barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maxay reer galbeedku mabda'a ugu beddelaan dadka soomaalida ah ee wadammadooda aadiyey qaarkood maxaa diintooda loogu iibsadaa dadka baraha bulshada mararka qaar lagu arko inay ku faanaan inay gaaloobeen maxaana u sabab ah in mabaadi'da qaldan ay qaataan siyaasiyiinta jaamacadahooda ka soo qalinjibiyey arrimahan waxaa isdul istaagi doona sheekh ka mid ah culimmada sidoo kale waxaan barnaamijka idinkugu haynaa qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ah ee ku nool muqdisho oo cod dheer ku sheegay inay dhibaato kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan waxaan idinsoo gudbin doonnaa oo kale wararkii caalamka iyo xubinta faa'iidada caafimaadka
لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag marka hore waxaan barnaamijka ku bilaabaynaa wararka caalamka waxaana la diyaar ah cabdiraxmaan beder maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay maamulka saynad yuhuudda ayaa dadka barakacyaasha u diiday inay dib ugu laabtaan deegaanadooda waqooyiga ilaa ay muqaamada ka soo dhiisa haweeney lagu magacaabo erbil yuhuud ciidamada maamulka yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday inaysan furi doonin marinka muhiimka ee nitsaarium ee magaalada khaza ilaa ay kooxaha muqaamada falastiin ka soo daayaan erbil yuhuud oo waa maxbuusad ka mid ah maxaabiista ku jira gacanta kooxda muqaamada falastiin kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay dhankoodu shaaciyeen in maxbuusadan la soo deeni doono sabtida soo socota wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay dhexdhexaadiyaasha u sheegtay inaysan marnaba ogolaanin inay ka baxaan itsarim ayna dadka barakacyaasha ku soo laabtaan waqooyiga marinka ilaa ay soo baxda maxbuusa derbeel maamulka yuhuudda ayaana wuxuu ka shigsan yahay in haweeneydan oo ka mid ah maxaabiista gacanta lagu dhigay oktoobar toddobadeeda ay geeriyootay balse kooxa muqaamada falastiin ayaa waxay shaaciyeen in haweeneydan ay nooshahay islamarkaana ay ka mid noqonayso dufcadda saddexaad ee la soo deenaya sabtida soo socota wararka ka imaanaya marinka khaza waxay sidoo kale ku waramayaan in maamulka yuhuudda waddada al-rashiid ku rasaaseeyey dad shacab barakacyaal ah oo halkaasi marayey xilli ay ahaayeen kuwa doonaya inay dib ugu laabtaan deegaanadooda sidaba uu ballanka ahaa rasaasta ee furan ciidanka yuhuudda ayaana waxaa ku dhaawacmay shan ka mid ah barakacyaasha oo ay ka mid yihiin carruur yaryar askarta xabashida ayaa lagu waramaya inay siyaabo kala duwan dila looga geysteen gobolka amxaarada ciidamada xabashida ethoobiya ayaa waxay warar ku sheegayaan inay geysteen dilal kala duwan oo ka dhanaa shacabka reedka ee ku dhaqan gobolka amxaarada ee waqooyiga dalka ethoobiya xogaha la helaya ayaana waxay tilmaamayaan in dilalkan ay ciidamada yuhuudda ku dileen labaatan ruux oo amxaara ah iyadoona dhacdooyinkan ka kala dhacay magaalooyinka kale ah gondar iyo gojam weerarka koowaad oo ay ciidanka ethoobiya ka geysteen koonfurtan gondar ayaana ku qaadeen dad reedda u dabaaldegaya ciidda gaalada wararka ayaa waxay sidoo kale sheegayeen ciidamada ethoobiya dadka qaar kala soo baxayeen guryahooda bannaankan ay ku tooganayeen dhacdadan labaad ee ay ciidamada ethoobiya ku dileen dadka reedka amxaarada ayaana waxay ka dhacday dadkay halkaasi ku dileen ciidamada abiy axmed ayaana ahaa beeraley isku geen dadka ku dhintay weeraradan ayaana gaaraya labaatan ruux dhanka maamulka adis ababa ma uusan ka hadlin dilalka lagu eedeynaya ciidamadiisa khasaare kala duwan ayay isdhaafsadeen dowladaha ruushka iyo ukrein iyadoona uu zeleliska sheegay inuu doonayeen dagaalka la soo afjaro ciidamada cirka ee xukuumadda kiyef ayaa waxay shaaca ka qaadeen inay soo rideen in ka badan konton diyaaradood oo ka mid ah toddobaatii laba diyaaradood oo xalay dowladda ruushka ay ku soo weerartay gudaha dalka yukrain maamulka kiyef ma uusan sheegin wax duqiima oo ay geysadeen diyaaradahani ama wax saameyna oo ay geysteen xilligii la soo rideeyey dhanka kale dowladda ruushka ayaana waxay sheegtay inay burbursay shan iyo toban diyaaradood oo ay yukrain ku soo weerartay habeenkii xalay waxay sidoo kale sheegtay ruushka in weeraradan ay soo qaadeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay ku dhaawacmeen dad rayid ah tani ayaana ku soo aadaysa xilli wasiiraliski madaxweynaha dowladda yukrain uu doonayo in dagaalka la soo afjaro lana furo wadahadalla lagu soo gebagabeynaya dagaalka shir jarayd oo uu qabtay maalintii shalay ee sabtida ahayd ayuuna sheegay inay habboontahay in yukrain ay ka qayb gasho wadahadal kasto oo lagu doonayo in lagu xaliyo dagaalka u dhexeeya dowladaha ruushka iyo yukrain waxaana uu sheegay zelaliski inuu aaminsan yahay in trump madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka uu soo afjaraya dagaalka yukrain dowladda shiinaha ayaa doonaysa inay iiraan ka caabiso soo saaridda barnaamijka gantaalada balestiga xukuumadda beijin ayaa dadaalla ku bixinaysa in dowladda iiraan ay ka caawiso sidii ay u tayeen lahayd soo saaridda gantaalada balestiga shiinaha ayaana waxay warar ku tilmaamayeen uu siinaya tahraan kiimikooyinka loo isticmaala soo saaridda shidaalka lagu hagaajiyo gantaaladani ilo warida maxalli ayaana waxay sheegeen dhowaan laba markab oo ay tahran leedahay ku soo xirteen dalka shiinaha maraakiibta ayaa la sheegaya inay sideen ilaa iyo konton tan oo maadooyinka loo yaqaano sedium borkorlayd taasoo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee loo adeegsado soo saaridda shidaalka adag ee loo isticmaalo samaynta gantalada balestiga wargeyska wall street journal oo daabacay warbixin arrinkani ku saabsan ayaa wuxuu sheegay isagoo soo xiganaya sargaal reer galbeed ah in kuntan oo maadadan ay ku filnaan karto soo saaridda ilaa boqol iyo lixdan gantaal oo ridada dhexe ah haddii ay si wanaagsan isku fahmaan xukuumadaha beijin iyo tahraan ayaana la saadaalinaya in tirada gantaalada intaanay ka badan karto arrintan ayaana imaanaysa iyadoo dowladda iiraan ay dadaalla dheeriya ku bixinayso siday sare ugu qaadi lahayd awooddeeda gantaalada maadaama hore keedkeeda gantaalada duqeymo ay kala kulmeen maamulka saynada yuhuudda ugu dambayntii dowladda maraykanka ayaa gacanta ku dhigteen in dil ugu hanjabay donald trump maamulka maraykanka ee gobolka florida ayaa xidhay qof baraha bulshada ku faafiyey hanjabaadyo ka dhan ah madaxweynaha maraykanka ee donald trump war-saxaafadeed ka soo baxay waaxda booliiska ayaa lagu sheegay in nin degan gobolka californiya oo afartan lix sano jir ah xabsiga loo tixaabay kadib markii uu baraha bulshada ku soo bandhigay hanjabaadyo ka dhan ah trump sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday f b i-da ninkan ayaana ugu hanjabay trump inuu ku qaadi doono weerar hubaysan arrintan ayaana timid marin kadib markii dowladda maraykanka ay shaacisay in la xiray nin labaatan jir ah oo muuqaalo ku baahaya bartiisa tigtoga isagoona dalbanaya in la sameeyo isbeddello siyaasadeed sargaal ka tirsan f b i-da ayaana waxuu ka shanqariyey in ninkaasuu ku baaqay in weerar bambooyin ah lagu qaado dhammaan xarumaha dowladda wuxuuna yidhi isagoo tixraacaya madaxweynaha trump waa in la dila markan ha qaldina hadafkiina trump ayaana horey lagu weeraray goob uu khudbad ka jeedinayey isagoona lagu dhaawacay weerarkaasi wararka caalamka dhegaystayaal caawo anaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaag baraha bulshada waxaa mararka qaar lagu arkaa shakhsiyaad waxay cunaan u gaaloobay oo qurbaha ku nool waxaa kale oo jira siyaasiyiin ka baxa jaamacadaha reer galbeedka inay diinta duraan haddaba maxaa u sabab ah arrimahaasi waxaan weydiinay sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah sidaan ognahay nimankan gaalada ah ee caalamka islaamka kusoo duulay intayan soo dirin ciidamada askarta ah ee daga- qabsanaysa dalalkaas waxay iska soo horraysiiyeen ciidamo kale oo dadka gaalaysiiyo loo yaqaano iyagu u bixiyeen mubashiriin laakiin inaga u naqaano munasiriin iyo kuwa la yihahda mustashriqiin dadkaasaa soo hormaray ciidamaduna way ilaaliyeen oo gadaal bay ka fadhiyeen oo dadkaas inay gutaan dacwadaas baadilka ayay ku- ay ku taa- ku garab taagnaayeen tusaale waxaan usoo qaadan karnaa maxamed cabdulla xasan raxmatullahi caleyh markuu berbere ka soo degay wuxuu la kulmay iskuulla ka furan berbera oo dadka lagu- ilmaha lagu gaalaysiinayo oo dadka baadiriinta ay gacanta ku hayaan oo magacyada xataa ka bedeleen iyo isla markaa ciidanka ingiriisku beriga soomaaliya ma joogin badda unbuu taagnaa taqriiban ma- gudaha ma soo gelin marka dushuu ka ilaashanayaa kuwana ciidankana lasoo diraya maskaxda bedelaya ee qasbul fikriga wada ciidankii hubaysnaana wuu ka dambeeyaa waxaan kala ognahay markii ay ciidamadaas soomaaliya iskaga baxayeen ay danta ilaahayeen ka gaadheen oo ay yidhaahdeen soomaaliya dowladnimaan siinaynaa muddo lagu eh, magacaabi jiray waqtiga intidaabka waqtigii maaragtay intay dowlada u qalmto toban sani waxaa la siiyey tobankaasna ragga la diyaarinay waxay ahaayeen raggii marka waqooyian ka hadloo kale iskuulkii sheekh magaalada sheekh la yihahdo waa magaalo berberiya barca u dhexaysa oo kollejo halkaas ka baxday ayaa la diyaariyey la qaaday ingiriiska la geeyey siday dowladda soomaalida iman doonta iyagu gacanta ugu qabtaan xagga talyaanigana sidoo kale iskuulle xamar ku yaalay raggii ka baxay baa talyaaniga loo diray marka dadkaas waxaa loo barbaarinayay in iyagu gacanta ku dhigaan maamulka dalka ku dhigaan diintana waa laga soo bedelay dhaqankana waa laga soo bedelay marka hawshu mar hore soo bilaabantay hadda kuwa soomaalida dee xukaamta u sheegtay xamar iyo meelaha jooga iyo gobolladan dowlad goboleedyadka jooga intooda badan waa dad jaamacadahaas iyo ka soo baxay oo dhaqankii laga soo bedelay oo nimankan waxay xambaarsan yihiin fikri ah dadka in caqliga horta laga xado oo qaswi fikri lagu furo intaan la isticmaalin maaragtay madfaca iyo dabaabada iyo diyaaradda la isticmaalin horta qof kuu nugul oo maaragtay kusoo dhoweynaya markaad meesha tagtid in lasii diyaariyo marka raggaa maanta aynu arkayna maalan oo badan waa raggii gaaladu soo diyaarsatay marka raggaas waxaa ugu wacan inay gaaloobaan sababtu waxay maxay kuwa jaclintu gaaloobayaan waa rag mar hore loo tashaday oo dhaqankii laga bedelay oo diintoodii mar hore la garamariyey waayo waxaan ognahay waxaan gaaladu markii ay jaamacadahan cusub iyo waxaan ay dhisanayeen ay maarata jaamacadaha furayeen dagaaladii kii labaad waxay ku magacaaban kii koowaad kusoo guulaysteen bay waxay samaysteen waxaan loo yaqaano muasasadana unta ka mid loo yaqaano yuuniska iyo waxaasay samaysteen manaahijna way dhisteen waa manhajib iyagu ay samaysteen oo gaalnimo ah baa meesha lagu dhigaa waxay ogaayeen caalam islaami inay jirtaan xalaqaad iyo xer diinta si fiican u barato tafsiirkii iyo xifidkii qur-aanka iyo saxiixeynkii iyo sunankii ragsaa dhaqankaa watana waxba ma laga bedeli karo oo lama qaybsan karo dalkiisana lama qabsan karo marka waxaa noqday waxaa la bilaabay in rag kale oo arintaas aan u oqon waxbarasho u oqon in gacanta lagu dhigo jaamacado inta loo dhigo oo meer la gaadhsiiyo oo inta badan waxaa la bari jiray maxay ahayd waxay ahayd waxaa la yidhaha falsafa iyo qaanuun alduwali wax loo yaqaano iyo waxaa loo yaqaan maamulka iyo taariikh taariikhdoo dhinacna laga tashwiihinayo ti muslimiinta la xumaynayo xagna tii gaalada la ammaanayo dadka iyaga ayaa waxaa weye dadka maanta gaaloobay ee mar hore dhaqankoodii mar hore mar hore manhajka yuniska iyo wixii ka dambeeyey ku socda waa manhaj gaalnimo ah islaamkana aan wax sila iyo lalahayn calaaqa lalahayn qofkii barto oo aaminona waa qof nimanka reer yurub ama nimanka gaalada cadcad ee samaystay la dhaqan noqonaya wey marka jaamacintu saasay gaalnimada ugu nugul yihiin iyaguna ugu horeeyaan dadka gaaloobaya waxay kaloo doonayaan dee manaasib iyo dunyawi bay ku gaarhayaan markii la gaalaysiiyo iyagiibaa loo dhiibaya xukunkii loo dhiibaya iyagiibaa madaxweyneyaal noqonaya iyagiibaa ra-iisul wasaaraha noqonaya iyagiibaa wasiirra noqonaya iyagiibaa adduunkii qabsanayo dadkii kale oo diinta baranayana waa la gacanbidixaynaya iyagu waxay noqonaya dad aan bulshada wax raacda ku lahayn dadka diinta ka baxa ee dibadda lagu dhaqan bedelo waxay u qeybiyaan qaar caamo ah oo la jahra gaalnimada kuwaasoo baraha bulshada lagu arko wakhtiyada qaar kuwana way isqariyaan oo dalka soomaaliya ayaa loo soo diraa siiba siyaasadda kuwa shaacsadee gaalnimada ka waran xaaladda ay ku noolaan karaan nafsi ahaan dadkaas horta dee markay gaaloomadana diintoodii xaq ahayd ka tageen waxaa ku dhacday cuquuba ku dhacday cuquubadii qaar baa usoo degday oo adduunka hadda maanta ay maaragtay ku dhacday iyagoo ku nool cidhiidhi iyo diiq iyo cabsi iyo dadkoodii ka takoormeen iyo dalkoodii ay u dhasheen iyo qaarabadoodii aan arki karin meel xun bay hartu ka gaadhay qaar way jiraan isqarinayo kuwa isqarinaya waa kuwa de maantaba meelaha gobolladii dalka xukuma weeyaan kuwaas weli bannaanka isu soo dhigin inkasta dacadda arrintooda oo waxaynaba odhan karraa waxaan maanta de ama golaha dawaaqiidda loo yaqaano sharci dejinta ha noqdo ama kuwan de maamulka golaha wasaaradda isku magacaabay iyo kuwa dee meelo kale muhiima dalka ilihiisii muhiimkaa haysto oo dhan dadkaa qarsoon bay u badan yihiin innagana ma qarsoono dee sharcigu inuu caddeeyey wax xukunkoodu yahay laakiin dadka caamada ah dad badan baa ka qarsoon oo aan u muuqan oo ay dad muslimiin oo soomaaliya u haystaan oo ku daga salaada iyo maaragtay shahaadateynka iyo ku daga oo islaamnimo sheegta marka gabadhaasoo kale way badan yihiin noocaas laakiin nooca bannaanka is soo dhigay iyagu iyo kristan baan hayidhi ama yidhi maaragtay nin baan hayo xaas baan kuwa yidhi kuwa wey kuwa ummaddu ay ila ummadda weli ruux baa ku jirta maaragtay waxaa ku jirta caqiidadeedii baa weli caqiidada islaamka saxaneed baa lagu inta badan ku toosan yihiin dadkaas de ma xaggooda qabuul kama helayaan nimankaasu oo waa la fogeynaya bal ninkii dadka haddii gacantooda gaadho waaba la dilaya marka cadaabka aakhira usoo hor adduunka usoo hormaray dee kii aakhirana wuu sugayaa nin ridooba diintiisa ka tegey adduunkana xukunkiisu waa dil sidii nebigu noo sheegay man badala diinuhu faqtuluuh baa u taalla ta aakhirana waxaa weeye naar baa u taalla nin diintii ka tegey oo gaaloobay dee xukun gaal unbuu leeyahy waaba kasii daranya gaaladii asliyiinta unbuu lamiyahay hadduusan kaba sii cadaab darayn taasna waa aakhirada weeyaan waxaa marka dadka u furan iyaga de waa toobad toobaddu maarata way furantahay ilaa qofku maaragtay intuu nool yahay oo naftu ayaan soo gaadhin kalxamaha uusan sakaraadkii halkaa iman ama qoraxdu ayaan ka soo baxnay dhinaca ay u dhici jirtay toobaddu waa u furan tahay marka dadkaasoo kale inay toobad isku daba qabtaan mooyaane wadda xun bay hayaan xujadiina waxa weye in lagu oogana waa daruuri inkastoo maanta nin xujadu ay ka qarsoontahay uusan jirin oo maaragtay caalamku maanta uu noqday waxay kuma sheegaan qarya alcaalamiya ama global village waxay yidhaahdaan cawlamada marka wax ku magacaabaan marka maanta meel aan islaam gaadhin ama caqiidada ayan gaadhin oo warkeeda ninka doonaya uusan ka heli karin ma jirto oo xujadu horeyba ugu quntay laakiin in mar labaad nimankaa toobada loogu dhawaaqo lagu baraarujiyo bal inay kasoo noqdaan waxay meesha dhabada ay qaadeen xun taasu meesha way ku jirtaa taa un bay ku badbaadi karaan oo adduunkana ay mujtamacoodii kusoo laaban karaan aakhirana ay ku badbaadi karaan sheekh cabdulilaah ugu dambayntii waxaad og tahay in arday soomaaliyeed sanad walba ay qaataan jaamacadaha shisheeye sida etoobiya maxaa loogu badbaadi karaa afkaaraha xunxun ee qofka laga soo dhaadhicinayo ilaa heer la gaarsiiyo inuu diinta ka baxo bismillah xalku waxa weye qofku dadku inay diintooda u noqdaan oo diinta doon baa lagu badbaadaa oo waxay shalay ummaddu ku dhaqmi jirtay ee islaamka lagu yaqaanay ee akhlaaq ahaa ee dhaqan fiican ahaa ee caqiida toosan la qabsado ahaa ee gaalo waxba aan la moodin ahaa ee gaalka maarata sanka laga qabsan jiray oo wax uraya oo liita loo arkay sidaas ayaa lagaga badbaadi karaa waxbarashadana innaga waxaynu haysannaa waxaynu kaga maaranno wax reer galbeedka loo doonanayo kitaabka ilaah baa ina dhex yaalla iyo sunnadii nebiga haddaynu labadaa baranno wax inaga maqan waxbarashanu reer galbeed u doonanno oo maanta inugu kalifa inaanu nidhaahno waxaan kurta luuqada turkan soo baranaynaa ama etoobiya aan dhaqan ka soo qaadanaynaa iyo wax lamida uma baahnin marka waxaa weye ilmaheenna ilmihiinna diinta ilaahay barta wixii maadiya laga maarmo inuu nolosha u baahan tahayna halkaad ku baran kartaa adoo dalkaaga jooga oo muslimiintaada ku dhex jiraad baran kartaa gaalana ayaan wax la moodin meeshan la aadayana dee tusaale waxa idinku filan waad haysaan oo maanta waad arkaysaan raggii ilmihii loo diray barasho loogu diray inay xaasas niman gaala u noqdeen inay maaragtay niman gaalo oo diinta islaamka la dagaalamaya noqdeen inay noqdeen niman raba oo leh maalin xamar may nabad noqoto aanu xor u noqonno waxaanaan samaynano aan isguursanna haddaan ragnahay waad aragteen marka ilmihiinna haddaad de iska diraysaan wasaa la rabtaana dee waa waxa la garto haddii kale laakiin ilmihiina rabtaan oo ilmo muslimo toosan noqdo meeshaan haysaka dirina waxaad baraysaana ha noqdo diintiisa caqiidadiisa dhaqankiisa hadda manhajkii ka jiray maaragtay jaamacadaha gaalada ama maraykan ha noqoto ama ingiriis ha noqoto ama keyru ha noqotay ayaa maanta dee muqdisho iyo hargeysa lagu dhigayaa marka khatarteeda ay leedahay dadku inay maaragtay aada u baraarugaan aada u baraarugaan aada u baraarugaan de kolle waxna waa laisku qasbayaa fan iyo waxa ka dambeeya awoodo iyo lacagna waa lagu bixinayaa dowlad waxay isku sheegeen meeshii way maaragtay way taagan tahay oo difaacaysa laakiin dadku waxa weeye dee qofka diintiisa maaragtay rajo ka qaba inuu ilaahay maarata la kulmay isagoo raalli ka inuu uusan ilmihiisa meelaha isaga dirin wax uu anfacaya adduunka iyo aakhiraba uu baro baan baan ku talin lahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qodobo kale ayaa nugu soo maqan markaanse ku soo dhowaada xubinta faa'iidada caafimaadka iyo doctor maslax oo ka mid ah isbeddelka guud ee kunyabarow
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد carbohydrates waxay ka mid tahay nafaqooyinkii waaweynaa oo jirku bani aadamku isticmaalayay qeybteedii ugu dambeysay carbohydrates ama tamarta waxa laga helo ama enerjiga ayaa la yidhaahdaa maadadan marka waxaa loogu yeeraa simbali si fudud marka loo yiraahdo waa sokor bimacnaa waa enerjiga wixii laga helayo tamarta jirka bixinayo waaye waxay ka kooban tahay carbon iyo hydrate yani waa carbon iyo biyo oo isku jira waa carbon oo c ah iyo hydrate water oo h two zero ah marka waxaa laisku yihahda carbohydrate waa tamarti marka waxay ka kooban tahay carbon hydrogen iyo oxygen marka dhammaan marka carbohydrateskaasi waxay sameeyaan hal ilaa iyo mataqaanaa waxyaalo badan oo mataqaanaa tamarta jirka bani aadamka oo markaasi u baahnaa ayay samaysaa qeybo marka ay u kala baxdaa jirta classification ay leedahay carbohydrateska waxay u kala baxdaa laba qeybood oo kale ah monosocrite iyo disocrite waxaa la yidhaahdo monosocrite waxay bixisaa sokor yar oo mataqaano oo jirka ama dheefshiidka bani aadamka u baahan yahay glucosta ama blood sugar ama dextrosta taasoo inta badan laga hela cinabka iyo dalaga noocyadiisa kala duwan laga helo sidoo kale laga helo macmacaanka iyo malabka iyo khudaarta fruitska waxa loo yaqaana dhammaan laga helo ayay bixisaa waxaa kaloo jirta maado kale galactos la yiraahdo taasoo aan laga helin cuntooyinka dhammaantood markii markaasi dheefshiidka uu sameynayo lectos keliya ah uu jijibinaya inta badan la helo sidoo kale maadadan disocrite waa double sugar waaye monosocrite waa sokor yaray ahayd diasocrida marka waxay tahay double sugar macnaha sokor labalaab ah ayaa ku jirta waxay imaataa marka ay ku imaataa ilaa saddex weji ayay ku imaataa maado la yirahdo sacros la yiraahdo iyo maado la yirahdo lactos iyo maltos maado la yiraahdo ayay ku imaataa sacros waxaa laga wadaa sokorta caadiga ah oo markaasi ay ka imaato glucosta caadiga ah sokorta caadiga ay ka imaato ayaa la yirahdaa lactosna waxaa la yidhahdaa sokorta caanaha inta badan ka imaato ayaa la yidhahdaa maadadan maltosna waxaa la yidhahdaa sokorta oo mataqaanaa labada glucose isugu imaato oo markaasi xaddi badan leh ayaa la yidhahda oo isku tagta marka meelaha aan ka heli karno marka sokorta glucosta sourcekeeda aan ka heli karno waxaa waaye sokorta caadiga ah ayaa laga helaa waxaa kaloo laga helaa qasabka noocyadiis kala duwan cuntooyinka sida doolshada keegska buskudka malabka iyo cabitaanada oo fudfudud intaba waa laga helaa iyo stadiska waxa la yidhaahdo oo sokorta miraha ka samaysan sida bataataha ama serialska dalaga burka baastada noocyadooda kala duwan ayaa laga helaa iyo dhammaan hol serialska waxa la yidhahdo iyo nuts miraha iyo dhammaan dalagyada kala duwan ayaa laga helaa shaqooyinka marka ay noo qabato carbohydrateska ama tamarta jirkeena bani aadamka ay qabato ugu waaweyn waxaa ka mid ah inay soo saarto enerjiga jirka bani aadamka inay energy siiso energy soo saarto sidoo kale inay samayso dhiska jirka noocyadiisa kala duwan unugyada jirka ama seliska inay dhisto dhismo markaasi ballaaran ay ku samayso sidoo kale inay bixiso enerji deg deg ah kaasoo sameeya ama foom gareeya glucosta isku aadiyey inuu markaasi jirka uu ku sameeyo inuu sidoo kale ku kaydiyo maadada glycogenka inuu ku kaydiyo markaasi bankreska ku jirta inuu ku kaydiyo ayuu sameeya sidoo kale firfircoonada guud ee jirka bani aadamka markaasi iyo enerjiga qofka hadduu enerji badan uu isticmaalo uu helo ayuu wuxuu dareemi karaa inuu awood yeesho islamarkaasna hadalka u dulqaadan karo socodka u dulqaadan karo shaqo kasta u qaban karana uu ku qaban karo si firfircoon oo nashaad leh ayuu sameeyaa xalaqada carbohydrates halkaas ay ku tahay aad iyo aad u mahadsan
لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء واستبشر ما داء إلا وله مهما اشتد دواء
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
dhegaystayaal weli barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku jirnaa wasiirkii amniga dowladda federaalka xasan xundube jimcaale oo xilkan ka hayay dowladdii farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada dowladda federaalka dhib iyo burbur la kulmeen muddada uu joogo xasan sheekh arrinta ku saabsan ciidamada ciidamadana dee waxay ka dhacay ciidamada arrintooda hoos looma geli karo ciidamada qaranka waaye calooshooda lama qufi karo lamana faagi karo mana habboona laakiin ciidamada waxay ka dhacay iyo bilowgii hore oo si kala daada ayaa lagu galay dagaal aan aada loo qorsheyn ayaa madaxweynaha iyo madaxda dalka iyo ciidankuba dee gurmad iyo isdaad raacis camala lagu galay qorshe iyo siyaasad iyo caqiido iyo dhaqaale loogu talagalo waqti qaatay ma ahayn tiina kuma dhammaan hadda siday ku dhammaatay si annagana farxad gelinaysa ma ahayn kala daadka ciidanka galay taliyaashii la kala bedelay wixii dhan wareer badanaa ka dhacay laakiin dee annagu hadda ciidanka calooshiisa inaan galno ma doonayno waa- waana danqinaysaa sida wax u dhaceen sideedaba highway adoo saaran darawalka lama bedeli karo highway markaa saaran tahay darawal ma bedeli kartid waa inaad service gashaa meel meel loogu talagalay oo aad ku bedeshaa annagoo highway saaran oo dagaalkii oo meesha dhe- uu marayo ayaa horta taliyaha la bedelay marka inay saamaysaan qabaa haddana waan aragno dee madaxda ayagaaba qirtay inay saamayso dib u soo celiyey laakiin markii la soo celiyey waa mar dhaawac badan dhacay kala daad badan dhacay ciidamadii wax badan oo kamid a ay meel isku sheegin wax badan oo kamid a ay dhinteen wax badan oo kamid a uu uu jabay hankoodii uu jabay ciidankuna waxa waaye hanka caqiidada iyo caqiidada ugu muhiimsan ciidanku waa dhiman karaa waana dhintaa waana wax iska laakiin hanka ugu muhiimsan waxa uu u dagaalamayo inay cad yihiin horta sideeda eh, haddii kala shaki hormaro oo aniga aduu kala shakino shakigaas wuxuu abuuraya wax kastoo iga yimaad inaada ku kalsoonayn hadallo fara badan oo madaxweynaha ka baxay intay ciidamada joogeen eritrea oo ciidamadana gaaraya dabcan waxay keenayeen kala shaki kala shakigaasi gudahana waa lala yimid taasi waxay keentay horta bilowgii horeba inuu saas ku bilowdo kadibna inkastoo eh, xogta annaga naga soo gaaraysa oo ciidamadaasi ayagoo shakiga qabay waddanka yimaadeen wax badan oo kamida habdhaqankii kama helin soo dhoweyntay rabeen ma helin madaxdoodii qaar kamid oo badan kuma kalsoonayn waxaan ka warqabnaa inay kala yaaceen wax badankooda marka ciidamadaas runtii eh, bilowgoodii hore soomaalida waxay tiri haantii dusheeda calow tahay calow hoosteeda ka daran mar haddii biyuhu dusha calow ka yihiin marka haddii kala shakiba bilowday wax isla qabadkee is aaminaadu waa adag tahay marka ciidankaasi markaan ka wareystay anuu dad aqoon u leh ciidanka ah oo xog iga siiyeen waxa waaye em, waxyaabaha qaar xataa inaan sheego waa ka xishoonaa oo ciidankaas la iga sheega runtii
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay dadka garabraratada ah ee ku ganacsada magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhibaatooyin kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxay ka cabanayaan ciidamada dhar cadka loo yaqaano oo kooxo mooryaan lagu sifeeyey oo dadka baaranaya arrinihi horta mararka qaar kuwa oo waxaa jira baskoolad wataan oo luuqyaday ku jiraan dadka garaacaya annaga marka qofka waa laga shakiyaa leeyahay alaabta laga shibana markay waa kaa shakin ay ku leeyihin alaabtanay rabaan danna kale ay leeyihin mala annaga waa ognahay marka ilaahay hanaga qabtaan leenahay qof maskiin oo waxaan u soo shaqi tagay oo oo haddana lagu mashquulsan yahay waxaan qaarkood hadda annaga malin waa soo cadaan lagu soo qaada alaabta waxaa laga soo qaadaa meesha suuqa bakaara meesha jimnada laga soo qaadaa marka qaar lacag yar waa gedin qaarna lacag qaali ay gedin in obolka orab tuug ahaan jiray lacag waaweyn qaadan jiray waxaan kuma dhulmaalan kara beenta suura laakiin waxaan nin iimaan lama arag oo ilaahay iimaan siin aa ku shaqayn kara qofka kale baxa xaaranay ka tahay ani waxaan dhehi lahaa dadkan oo la dhibaataynayo inay kala hadlaan dadkan oo dhar cadka isku sheegaya qofka sirdoonka noocaas ma sirdoon waa inuu qofku wareystaa sidaa oo dadka hadda luuqyada la galaayo oo garaacayo haweeney maalin garaacayo lama rabo waxaas oo hantidiis inuu dhaco ayaa u binaayo ilaahay uma binaayo ya ilaahay wuxuu yidhi addoonkay ka leex addoonka haddii kaa leexdo iskaga leex qofkan maskiin waayo waxaanuu ku qaraabta waa kaa shakiyo buuxa hadda haddaad ka shakisi waraysto waxaadana waa qaadana waana waa kaa shaki taas ma jirto wey biidnillahi kariim ilaahay adankiis ayaga inay gacan bira ilaahay ku qabtaan rajaynaya nin waayeelaan ahay ee laakiin dhallinyarada kale oo ani sideeyoo kale wax wadwada dhibaato badan ay la kulmaan waxaa ka mid ah qolada dhar cadaa qabsanaysa waxay leeyihiin waxaa afartan xabbo aad wadad maa cid ku biilaysaa ilmo ku biilaysaa adoo aska isriixaysaa yah waana ka daacad marka dhibaato badan oo ciyaal badan oo la qabsaday oo haddana ilaa toban saac layska hayo laysku soo daynaayo aa jirta laakiin ani nin odayaa ahay ani waxba lee dhahaanay waxay ku adeynayeen waxaa basaasaa tahay ciddaasaa u shaqaysaa iyo waxaasi ay leeyihiin afartan xabba ma cid ku biilaysaa saas ma waxaas makaasiisanayno waxaan labaatan doolar ah aad ka labisanaysaa cidna aad ka biilaysaa miya ay leeyihiin shaqadan haa waa waa dhawaad marmar waa lagu qabsanaa waxay ku qabsanayso dhalcada meelaha ku qabsan waxay ku leeyahay waxaa wareejinaysa waa beenta sabaa waa ta bormaa lagu leeyahay waxaan maxay tahay war adeer waxaa lagu wareejiyaa alxamdulillah markii dambe adeer iska kaa dhaafayaan qof waxay wareejinayaan waxba lagu weyn marka adeeroo macaanow waxaa waayo gorobolena iska jiro dhibaata iska jirto xamar shaqo ma lahan waxay igu dhacday meeshaas shaqaale anoo maray nina igu dhigay wuxuu dhahay waxaan aawad maxay yihiin war waxaan waa iska wareejisaa waxaan waa beenta shabaab wata gabar ay taqaano shaa gado aa tininkaa walaalkii anaa aqaanee oo qaraabo nahay tii iga fujirtay ninka anaa mas-uula ka leexo maalin kalena waxaa lagu qabtay anoo mara mataqaanaa ii sheeg sinai aa niman ay qabteen war aan oday waa yeelaan nimayo maxaa gartaan waa alaabta waa kafadisha wixii waa la baarbaari bis waa iga leexeen waxay dheen markii dambe xoogaa ay hayeen waa iska kii dhaafeen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد dhegaystayaal guud ahaan intaa ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo kulanti dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي